axmed macalin fiqi wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta muddooyinkii dambe ku howlanaa in soomaaliya ka hirgasho hannaanka axsaabta siyaasadda lagana gudbo hannaanka wax lagu qaybsaday qabaa'ilka axmed fiqi ayaa soo dhoweeyey go-aanka baarlamaanka soomaaliya ku ansixiyey sharciga axsaabta siyaasadda arrintaasi waxay ka dhigan tahay runtii guul shacabka soomaaliyeed u soo hoyatay waana guushii ugu weyneed ee la gaaro tan iyo lixdan iyo sagaalkii markii u dambeysoo doorasho soomaaliya qofkii codkii ay ka dhacdo maarjo kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii afartan iyo toddoba sana kadib haddiiba soomaaliya ay guul u soo hoyatay waa guushii koowaad baan dhihi karnaa waxaa dalka soomaaliya lixdan iyo sagaalkii la wareegay milatarigii kadibna fawdo ayuu galay toban sano tobankii sane ee xigtay labadii kun kasoo bilaabanaysana dowlado qabiil ku salaysan oo sida diyooyinka loo qaybiyo loo qaybiyay siyaasadda soomaaliya lagu qaybsanayay ayaa xigay tani marka waxay ka dhigan tahay shifti iyo waddadii lagu socday oo dowladnimada soomaaliya ku socotay waddo ka duwan inay marto ah in qofka soomaaliga ah uu helo xaqiisii dastuuriga ahaa ee uu ku dooran lahaa cidda u matalaysa dowladda deegaankiisa ha ahaato ama dowladda dhexe ha ahaato maxamuud axmed nuur tarsan oo ka mid a siyaasiyiinta hadda ku howlan in soomaaliya ka hirgasho hannaanka axsaabta siyaasadda ayaa soo dhoweeyey go-aanka baarlamaanka isagoo xuseyn meeshay ka bixi doonto hannaanka qabaa'ilka ee wax lagu qaybsanayo taasoo muddooyinkii damba saameynteeda laga dareemayay soomaaliya horta waa soo dhoweynaynaa baarlamaanku isagoo ilka la-aan ah inuu ugu dambayntii uu soo dhoweeyey inuu soo sharciyeeyey arrintii xisbiyada marka aad baan usoo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay waxaana aaminsannahay inay tahay guul u dhalatay ummadda soomaaliyeed waa meesha keliya waxoo looga guuri karo qabyaaladda waa meesha keliya waxoo looga guuri karo cadaalad darrada waa meesha keliya waxoo looga guuri karo tayaxumada dowladda haysata waayo dowladdu waxay ku qasbantay mar kasta inay qabiil nin oday keenay inay wax ka dhigto isagoon maaragtay astaahilin in wax loo dhiibaba marka waa meesha keliya waxoo fikir soomaaliyeed uu isugu imaan karo soomaalidu isugu soo noqon karto waa meesha keliya oo maaragtay dad kale gobol ah oo kale qabiil ah ay maaragtay ra'yi wadaniyad ay wadaagi karaan muwaadinnimana ay wadaagi karaan intii ka horraysay wax la wadaagi kara ma jirin qabiil kasta qabiilkiisu ahaa waad arkaysaa hadda habka la leeyahay aqalka sare ha u dhismo iyo baarlamaanka loo qaybiya hadda way ka sii daraysaa four point five kiibaa roon hadda regional bay noqonaysaa regional oo qabiil ah ayay noqonaysaa oon waxba isku tarsanaynin axmed macalin fiqi ayaa u sheegay idaacadda v o a in axsaabta siyaasadda ay suuragelin doonto in laga gudbo hannaanka siyaasadda ee qabiilka ku salaysan iyo iibsashada lacagta wuxuuna xusa dadku inay soo dooran doonaan hoggaan iyagu ay ku qanacsan yihiin sida loo kala jeeb weyn yahay siyaasadda la kala gadanayo laga baxo siyaasadda boqol soddon iyo shanta oday laga baxo siyaasadda saddex iyo tobanka kun oo qof oo hadda sanadkan laga yeelay oo la leeyahay waxay matalaysaa shan iyo toban malyan dad ku dhow marka waxay ka dhigan tahay in xaqii muddada laga hayay dadka soomaaliyeed ka xayirnaa in loo soo fasaxay marka guul guud ahaan xisbiyadu way u istaageen arrintaasi inay hirgasho dadaal badanna waa ku bixinay ilaa ra-iisul wasaarihii iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo aan dacwad ka gudbinno bisha kowdeedii iyo khamiista hadda lasoo dhaafay bisha kowdii bisha lixaad ayaan la kulannay guddigii arrintaas khuseeyey arrimaha gudaha iyo amniga oo baarlamaanka iyo guddoomiyaha baarlamaanka intaba intuba marka waa breshar garaynaynay ilaa iyo muddo dabadaan wadnay oo annagoo ka mas-uul ah dadka soomaaliyeed u matalayna arrintaas oo ogeyn xaqaasi macnuhu ku fadhiyo marka shacabka soomaaliyeed guud ahaan bay usoo hoyatay dee xildhibaanadana aad baan uga mahadcelinaynaa arrintaas maxamuud axmed nuur tarsan ayaa weydiiyey tillaabada xigta mar haddii baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey sharciga axsaabta siyaasadda qaabka lagu kala xulayo siyaasiyiinta qof walba hadda uu samaystay xisbi siyaasadeed oo aan weli sharciyaysnayn annagu waxay naga filahayaan shuruudaha qoran inaan buuxino shuruudahaas qoran xisbigaan buuxin xisbi ma noqon karahayo marka shuruudahaas qoran baan annaku raacaynaa shuruudaha qoran haddaan buuxinna xisbi baan noqonaynaa qoladii kaloo buuxisana xisbi bay noqonaysaa shuruudahaas matal waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan maaha inaad qabiil meeshaa degan tahay maaragtay tuulada degan tahay inaad maaragtay xisbi uga dhawaaqdid ee tuuladaas ku ekaatid maaha waxaas xisbi maaha waa reer waa waxaan ka cararayno sideed iyo ugu yaraan waxaa ku qoran sagaal gobol siddeed iyo tobanka gobol ugu yaraan sagaal gobol inaad ku leedahay marka shuruudahaasoo dhan ayaan fulinaynaa wakhtiyada soo socota ilaa two thousand twenty waxaan diyaarinaynaa annaku waxaan isu diyaarinaynaa inaan xisbiyo shuruudahaas buuxiyo noqona ee awoodda waddanka ku tartama dadkana u soo bandhiga fikir maaragtay iyo iyo aragti waddankan uu ku hagaagi karo usoo bandhigaya maaha qabiil hebel baa badan qabiil hebel baa yar ma noqonayo axmed bacali fiqi ayaa ku dooday in dalka soomaaliya uu yahay meesha keliya hadda hannaanka siyaasadda lagu qaybsada qaab qabiileed wuxuuna xusay in sharciga axsaabta uu wax badan ka bedeli doono hannaankaasi wuxuu horseedi karaa midaasaan sheegnayo shifti weyn oo yacni eh, taariikhi ah waa dalka keliya oo adduunka soomaaliya boqol iyo siddeetanka dal ee dunida ka jirta dalka keliya ee siyaasadiisa lagu qaybsado qabiil ayaan nahay marka ugu yaraan waxaan gelaynaa inaan maaragtay eh, levelkii galno eh, dowladaha caalamku siday xukunka iyo ku kala wareegaan labo faragelintii siyaasadda soomaaliya lagu hayay ayaa dhammaanaysa meeshaas ku dhammaanaysa baarlamaanka soomaaliya ayaa maalintii shalay meel marsiiyey sharciga axsaabta siyaasadda badan taasoo muddooyinkii dambe siyaasiyiintu ay ku cadaadinayeen in la hirgeliyay sharcigaasi cabdulqaadir okey v o a muqdisho